mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya howlgal gaar ah oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxay ku khaarijiyeen abuukar shee ibraahim oo ahaa mas-uul ka tirsan ah dowladda federaalka ninkan ayaa dowladda federaalka waxay ugu yeeri jireen hanti dhowrka qaranka dhanka kale degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay howlgal gaar ah oo lagu khaarijiyey kolneel isna lagu magacaabi jiray ibraahim guure oo ka mid ahaa saraakiisha booliiska ninkan ayaa hogaaminayay dagaalka shareecala dirarka ah ee ka socda wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan dhanka kale waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa weerar ay mujaahidiinta shalay aroortii ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala degmada qasax dheer ee gobolka baay wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya weerarkaas ayaa sheegaya in laba askari oo etoobiyaan ah ay ku dhaawacmeen weerarkii halkaas mujaahidiinta ay ka geysteen mid ka mid a etoobiyaankaasi wuxuu ahaa darawal etoobiyaankii halkaas ku dhaawacmay ayaa waxay biyo u dhaaminayeen askartii maamulka koonfur galbeed ee mujaahidiintu weerarka la beegsadeen dhanka kale gobolada baay iyo shabeellaha hoose waxaa ka kala dhacay howlgallo kala duwan oo isugu jira qarxyo iyo weeraro toos ah gobolka jubbada hoose waxay mujaahidiinta qarax la beegsadeen hotel cascasay ee magaalada kismaayo walow faahfaahin dheeraada aan laga helin dhanka kale saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada bardaale ayay mujaahidiinta weerar culus ku qaadeen shabeellaha hoose waxaa weerar culus lagu qaaday saldhigga ay ciidamada ka soo duulay dalka uganda ku leeyihiin laanta buur iyadoona weerar kale ay ku ekeeyeen ciidamada jabhadda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose saldhigga askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka sabiid howlgalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan dagaal aad u qaraar oo ka dhacay deegaanka afcad dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawislada looga laaya askar aad u fara badan oo ay saraakiil ku jiraan